جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda andalus qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah in ka badan lixdan iyo shan murtad ayaa dhimasho dhaawac ku noqday dagaal culus oo ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ku dhex maray deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud xildhibaano ka tirsan murtadiinta ee qireen kooxda hirdada soomaaliya ay ku fashilantay inay ka hortagto weerarada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha magaalada caasimaddaah ee muqdisho horumaro ballaaran oo dhanka dacwada ee laga dareemaya degmada buulafulay ee wilaayada baay iyadoona ay degmadaasi ku soo bateen xalaqaadka lagu barto culumta sharciga kulan ballaaran oo lagu xaliyey xurguf soo kala dhex gashay beelo walaalo ah oo wadadega wilaayada gado ee kusoo gebagaboobay deegaan hoostaga degmada luuqa ee wilaayadaasi iska horimaad u dhexeeya dadka deegaanka iyo bariishaadka murtadiinta ee ka dhacay deegaan hoostaga degmada caabudwaaq ee bartamaha dalka soomaaliya sidoo kale warkeena waxaad ku maqli doontaan maqaal ka hadlaya halka uu ku dambayn doono masiirka kooxda hirdada soomaaliya kadib bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta
أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subaxnimo talaado ah taariikhun ku beegan tahay tobanka bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan in ka badan lixdan iyo shan murtad ayaa dhimasho dhaawac ku noqday dagaal culus oo ciidamada mujaahidiinta ee kuwa cadowga allah ku dhex maray deegaan ka tirsan wilaayada galguduud waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo shalay ciidamada mujaahidiinta ee kuwa cadowga allah ku dhex maray deegaanka waniile oo ah deegaan hoostaga degmada ceeldheer ee wilaayada galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi lagu dilay toddoba iyo labaatan askari oo murtadiin ah kuwaas oo qaarkood meydadkooda ay daadsan yihiin goobtii dagaalka uu ka dhacay waxaa sidoo kale dagaalkaasi lagu dhaawacay soddon iyo siddeed askari oo murtadiin ah dagaalkan ayaa imaanaya xilli ay mujaahidiintu sii kordhiyeen howlgallada ay kula xisaabtamayna cadowga allah ee shareecada dirarka ah xildhibaano ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda hirdada soomaaliya ay ku fashilantay inay ka hortagto weerarada mujaahidiinta ay ka fulinayaan gudaha magaalada caasimaddaah ee muqdisho walaalkeen nuur cali warsame abuusheeba ayaa faahfaahinaya warkaasi qaar ka mid ah xildhibaanada kooxda hirdada soomaaliya ayaa ka hadlay amni dirada ku soo korortay magaalada muqdisho iyo howlgallada mujaahidiinta ee kusii kordhaya gudaha magaaladaasi xildhibaan cabdirasaaq cabdulaahi macalin ciid oo ka mid ah xildhibaanada kooxda hirdada ayaa sheegay inuu faraha ka baxay amniga muqdisho isagoona tilmaamay in camaliyaddii ka dhacday agaarka xarunta madaxtooyada kooxda hirdada soomaaliya ay fashil ku tahay kooxda hirdada runtii waa arrin xun arrin fool xun arrin laga argagaxo waaye in magaaladii santarkeedii weliba xaruntii nabad sugidda qaranka iyo meelaan ka fogeyn madaxtooyadii dalka in dadka intaas la-eg lagu gumaado dowladdana aysan ka warqabin runtii amniga dalka soomaaliya iyo caasimadda muqdisho waxaad moodaa inuu maalmahan dambe ka soo daraya hadda aaduu faraha uga sii baxaya dhinaca kale xildhibaan kale oo ka tirsan golaha dawaaqiidda oo magaciisa la yidhaahdo xasan cabdinuur ayaa isaguna tilmaamay in sirdoonka kooxda riddada ay ku fashilmeen inay ka hortagaan weerarada mujaahidiinta isagoona eedayn xoogan u jeediyey madaxa murtadiinta waxaa kuu muuqataaba inuu ka gaabiyey haddii maqaacidihii ama goobihii dadka ay isugu imaanayeen afar saaco habeenimo ay la soo galay oo weliba xilliyadii ugu dambeeyey ee dalkan sidaa la socon xal waxaa la ii sheegay inuu kan gaari ahaa ma huba inuu gaari ahaa inuu qof ahaa haddii afar saaco habeennimo goob sidaa ugu dhow xaruntii sirdoonka qaranka ay suurtagal noqotay in la soo galo taas su'aal kama taagan inuu gaabis fara badan jiro hadalka xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada qorshaysan ee ay ka fulinayaan gudaha magaalada muqdisho waxaana ugu dambeeyey camaliyaddii istishaadiyada ahayd ee habeen hore mujaahidiintu ay ku beegsadeen goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen shaqaalaha kooxda riddada sirdoonka howlwadeennada wasaaradaha iyo ilaaladaha xarumaha muhiimka ee kooxda waxaana camaliyadaasi ku halaagsamay in ka badan sagaal iyo toban murtad aad buu mahadsan walaalkan abuusheebaayo kaasi ahaa horumar ballaaran oo dhanka dacwada ee laga dareemaya degmada buulafulay ee wilaayada baay iyadoona degmadaasi ay ku soo bateen xalaqaadka lagu barto culumta sharciga warbixintaasi waxaa inoo hay walaalkeen abuuxasan halaqaadkan oo loogu magacdaray muscab ibnu cumayr waxaa ka faa'iidaysanaya qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta innagoona horey usoo gudbinay warbixinno ka hadlayay halaqaadkan iyo qeybaha bulshada ee ka faa'iidaysanayo waa mar kale iyo warbixinnadeennii aan kaga hadlaynay halaqaadka wilaayada ay kusoo kordhisay degmada buulo fullay dadkuna ay ka faa'iidaysanayaan oo diintooda ay ku baranayaan maantana waxaan booqannay meel kale oo ka mida goobaha lagu baranaya shareecada islaamka waxaan la kulannay ardayda oo xilligaasi cashirka uu meerinaya macallinka
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
qaar ka mida ardaydan oo isugu jiray harqaanleyda iyo dadka guryaha ka shaqeeya ama dhismaha guryaha qaabilsan ayaa iyagana ka warbixiyey sida ay wax u baranayaan iyagoona tilmaamay in farqi weyn oo u dhexeeya xilligii hore iyo hadda oo halaqadan ay ka faa'iidaysanayaan waxaan faaidnay manaha kitaabka iyo manaha aan wax ka faahnay qur-aanka ilaahay aan baranay alif baa noolaga bilaabay waxaan maraynaa faatixada ingaada iyo akhris shaqadaada maxay tahay adiga shaqadii waxay tahay faryaamo burus waxaa isbeddel noo dhexeeya in manaha meel aan gaarin qur-aanka meel anaga aan ka gaarin macalinka asna gaarin dhegaha aan ka qaadano manaha aan akhrin intaasaan ka gaarnay faa'iida ilaahay nooga haaya maasha allah hata maynan ku bilaawi birabinas ilaa hata may soconee marka idaa jaarku munaafiqiin intaa marka ma xifdsan tahay ها ما شاء الله واهي فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث waxaa markan la odhan karaa reer buulafullay aad ayay u fahmeen diintooda waxayna ogaadeen in diinta in la barto ay tahay waajib iyadoona qof weliba uu ka faa'iidaysanaya sidii diinta uu u baran lahaa dadka ka faa'iidaysanaya waxbarashada sidaan hore u sheegnay waxay isugu jiraan qeybaha bulshada halaqaadkan lagu baranayo shareecada islaamka ee ay ka hirgelisay wilaayada islaamiga ee baay xarunta wilaayada ee degmada buulo fullay ayaa lagu wadaa inay gaarto degmooyinka iyo deegaanada wilaayada sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta wilaayada waxaana arrintan loogu talagalay in dadka muslimiinta ay bartaan diintooda oo aanan cidno uga turjumin mahadsanid abu xasaan kulan ballaaran oo lagu xaliyey xurgufso kala dhex gashay beelo walaalo ah oo wadadegaa wilaayada gedo ayaa kusoo gabagaboobay deegaan hoostaga degmada luuq ee wilaayadaasi casaam carafaad ayaa faahfaahinaya warkaasi kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga gada iyo beelaha walaalaha ee kale ah beesha macaliweyne iyo beesha reer gabaaweyn iyo beesha reer xasan oo ka dhacay dilaadka degmada luuq ayaa lagu heshiisay xurguftii soo kala dhex gashay beelaha walaalaha ah iyadoona kulankaasi ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gada ugaasyo nabadoonno iyo waxgarad kala duwan ugu horreyn waxaa madasha kulanka ka hadlay ugaasyada iyo nabadoonnada kale ah ugaas xasanoo macalin libaan ugaaska beesha macalin weyne nabadoon cabdi aadan maxamed nabadoonka beesha waqmaashe nabadoon cali macalin aadan oo loo yaqaano nabadoon cali xiish nabadoonka beesha reer xasan iyo nabadoonka beesha reer gabaabweyn iyagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan anoohasinnow maalin liibaan aamin ahaa ogaaskii naqiibkii maalin ahaa mayka baagay ama ku hadalay waxyaabahan tukudhiyahay ee nihan saamay doogna ama idehsaamay toona galnyalgaldoon dadka muslimiinta eh oo aan ti fadhiyo oo reer hasan i reer maaliwiin i reer gabaawiin eh waxyaabaha hafaafaha duurka kafaafahay wala adkaysa doonameh nimee walaa isku beer agaadada walaya e riddu ilaahay inku nagada walshaalgahay maana wixii hore u dhacay way dhaceen laakiin wixii ka dambeeya saacan laga bilaabo dadkan shacabka ee muslimiinta ee deegaanada joogo waxaan u sheegaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inay ka baqaan walaalana ay noqdaan dadku urunka oo nijaasada wadagan beri keena mana lugna kalena man injeedna dhibaatadii dhiidin horta ilaahay subxaana wa tacaala digniinka hadalishaw dadka waanadana waadiga mahad ilaahay baa iskale inay may karoona naanada in la qaadan man injeedna man unsoona akhyaarey ool ma jiro xabadda waa la joojiyey meeshaan baaq nabadeed baan u nimid walaayada waa timid waa joogtaa in loo hogaansamo codka ay leedahay aan loo hogaansano murtadkaas codka uu leeyahay iyo wuxuu meesha la imaaday aan loo hogaansamin nabaddan waa istaagtay colna waa dhammaaday idinkaana colkana wadi karo nabaddan idinkaa keeni sidoo kale waxaa madasha kulanka ka hadlay gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo naqiib ibraahin maxamed cigaal haddii qof muslima qof muslim oo xaquuq u tirsanaya oo walaalkii ah oo xaquuq uu ka qaban leeyahay waxba uu ii dhimay shareecada islaamka usoo xukunta waa helaya xoolihiisii xaqiisa waa helaya kitaabka alle iyo raaya tawxiidka ha hoos imaado insha allahu raxmaan waxaa la rabaa nabad muuqato oo walaalnimo ah oo muslimnimo ah inaad soo celisaan oo midigta ku qabataan ugu dambayntii waxaa madasha kulanka beelaha lagu heshiisiinayay ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaranno kala duwan marka la ogaaday muslimiinta maanta inay tanaafus wadaan kitaabka ilaahay waxaa weeyaan u tartamayaan qabiilqabiil ay diinta ilaahay subxaana wa tacaala maalkooda ugu bixinayaan qabiilqabiil ay dowraadka sharciga u qaadanayaan qabiilqabiil ay raggoodii u bixinayaan markii la ogaaday bay gaalana waxay qaadatay qadaraas ah inay wiilashay murtadiinta ahaa ee ayaga kabaha u dhaqaayay inay waxaa weeyaan anaga qabyaalada ugu soo geliyaan ma aqbalina waxaan markhaati ka nahay maanta beesha halkan fadhiso hadday tahay beesha reer mareexaan iyo hadday tahay beesha reer macaloweyne iyo hadday tahay beesha reer gabaanweyn waxay sheegeen anu markhaatina ka nahay dad ehele walaalaha isdhex degan inay yihiin dawga iyo deegaanka iyo dadnimada inay ka dhexayso war intaa ma caddayseen maanta inaan marka murtadiin aan jaabo u noqon ay dabka ku shataan qandaraaskii etoobiya ay soo qaadatayna ay nugu fulisaayey dareenka asaga ah ragga odayaasha ka digtoonaadan beelahan walaalaha ee lagu heshiisiyey duleedka degmada luuq ayaa waxay caddeeyeen inay beri ka yihiin gaalada iyo gaalaracyada mahadsanid aczaam iska horimaad u dhexeeya dadka deegaanka iyo malishaadka murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada caabudwaaq ee bartamaha dalka soomaaliya mar kale waa kan walaalkan abuuxasaan oo warbixintan inoo faahfaahinaya iska horimaad xooggan oo u dhexeeyey maleeshiyaad deegaanka ah iyo kuwa sirdoonka maamul goboleedka ay shaadaadirka ah ee galmudug ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan u dhow magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud wararku waxay sheegayaan in iska horimaadkan uu si gaara kaga dhacay deegaan lagu magacaabay shilamadow oo kaabiga ku haya degmada cabudwaaq waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan isku dhacan dhex mara dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka riddada ay shaadaladirka ah ee nisa ayaa yimid markii maleeshiyaadka galmudug ay isku dayeen inay difaacaan laba baabuur oo kuwa xamuulka ah oo ay galbinayeen kuwaasoo ka yimid dhanka dalka itoobiya sidayna saanada hub ah khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa la werinayaa inay ka dhasheen iska horimaadyadaasi hubaysan maleeshiyaadka deegaanka ayaa ku guulaystay in mid ka mida gaadiidkii xamuulka ahaa ay kala wareegaan hubkii saarnaa wararku waxay intaasi ku darayaan in hubkan kalabar ay la wareegeen dadka deegaanka cabudwaaq uu ahaa mid laga soo gatay dhanka itoobiya loona waday dhinaca gobollada dhexe ee soomaaliya iska horimaadkan ayaa ku soo aaday xilli dagaalbeeleedyo lagu hoobtay oo ay hurinayaan silimiyiinta itoobiya iyo maamul goboleedyada ashaadaladirirka ah ay ka socdaan gobollada dhexe sawirro iyo muuqaallo dadka deegaanka ay ku faafiyeen baraha bulshada ayaa muujinayay gaadiid lagu galbinayo hub tiro badan oo ay ka furteen maleeshiyaadka riddada mahadsanid abuuxasaan markan waxaad ku soo dhowaataan maqaal ka hadlaya halka uu ku dambayn doono masiirka kooxda riddada soomaaliya kadib bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen ilyaas cabdulaahi warbixin lagu daabacay websayte lagu magacaabo the east african oo ka faallooda arrimaha mandiqadda ayaa lagu sheegay in kooxda riddada ee uu hogaamiye murtad xasan sheekh maxamuud aanay ka maarmin ciidamada afrikaanta warbixinta ayaa tilmaamaysa in marnaba aynan awoodin kooxda riddada inay hanato amnigeeda oo ay iska caabiso weerarada uga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab xaaladda amnina ay faraha ka bixi doonto markii ay soomaaliya isaga huleelaan dhammaan ciidamada admis ku dhowaad saddex sanno ka hor waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobe waxa uu ciidamada kufaarta afrikaanta ee jooga soomaaliya ku wargeliyey in mas-uuliyadda amni ee dalka ay ku wareejin doonaan maleeshiyaadka riddada taasoo hordhac u ahayd in dalka ay isaga baxaan ciidamada shisheeye maadaama ay reer galbeedku inta badan aanay sii wadi karin maalgelinta duulaanka soomaaliya laakiin afar iyo labaatankii bishii juun ee sannadkan madaxa howlgalka admis ee soomaaliya maxamed amiin suweyf ayaa kelimad uu ka horjeedinaya waxaa loogu yeero golaha ammaanka waxa uu ku sheegay in inkastoo ay si dardar leh ku socoto howshii xilwareejinta amni haddana xarakada al-shabaab ay weli tahay awood cududeeda leh oo u babacdhigaysa duulaanada ka dhanka ah wuxuu tusaale u soo qaatay suweef xilli uu hadlayo weerar culus oo ay ciidamo ka tirsan mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga ciidamada riddada ee ceeldheer iyo weeraro kale oo lagu beegsaday xarumo ciidamada xabashidu ay ku leeyihiin gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay saxiifadda oo soo xiganaysa khubaro amni oo ka faalooda arrimaha soomaaliya ayaa sheegtay in rajada ay qabaan dhinacyada ku lugta leh arrimaha soomaaliya iyo xaqiiqooyinka yaalla fagaarooyinka ay yihiin kuwa kaaf iyo kala dheeri ah cumar maxamuud waa baro ka tirsan kooxda i c g oo ka faalloota arrimaha bariga afrika isaguna waxa uu ka mid yahay dadka aaminsan inay jiraan caqabado waaweyn oo ku horgudban rajada xukuumadda muqdisho iyo dowladaha shisheeye ee qaybta ka ah duulaanka soomaaliya hamiga siyaasadeed ee laga qabo howsha kala guurka ma ahan mid la jaanqaadaysa waaqica saxda ah ee fagaaraha yaalla ayuu yidhi cumar maxamuud oo warbixintu ay soo xiganayso isagoo ku sii siqaya ka hadalkiisa isla qodobkan ayuu intaasi sii raaciyey waxay u muuqataa in dowladda federaalka ay ugu yaraan u baahan tahay labada sane ee soo socota taageerada ciidamada shisheeye si looga fogaado inay timaado xaalad amni oo halis ah ruuth namatuufu waa haweenay ka faalloota arrimaha amniga iyo waxa loogu yeero nabadgelyada waxay xaaladda welwel ee ka taagan amniga soomaaliya haddii ay saliibiyiintu ka baxaan u sababaysay in qorshaha la xidhiira xaaladda kala guurka ah aanu ahayn mid uu dejiyey midowda afrika balse ay dhinacyadu keliya u keeneen laguna amray in sidaas lagu fuliyo ma jiro qorshe cad dadka danaha kala duwan leh ayaana wata ajandayaasha kala gedisan ayay leedahay haweenaydan oo bara ka ah macad ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda ee bariga afrika iyadoo tusaale u soo qaadanaysa duulaannada ay reer galbeedku ku qaadeen waddamada ciraaq afghanistaan iyo dalal kale waxay ruuth namatuufu tilmaamaysaa in in ka badan duulaannadaas ay ku soo dhammaadeen xaalad fashil ah sababna ay u noqdeen inay sii qarxaan dagaallo hor leh dowladda federaalku waxay isku dayeysaa in xaaladdeedu aysan la mid noqon wixii ka dhacay dalalkii aan soo sheegnay gaar ahaan markii ay ciidamada admis ka baxaan waddanka al-shabaabnu waa ay sii xoogaysatay tirada ciidamadeeduna waa ay sii kordheen ayay ugu dambayn tiri haweenaydan inkastoo tan iyo juun laba kun saddex iyo labaatan ay maleeshiyaadka riddada kala wareegeen ciidamada admis ugu yaraan ilaa labiyo labaatan saldhig haddana wuxuu taqriirku hoos ka xariiqayaa in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab aanay marnaba loo babacdhigi karin midda kooxda riddada soomaaliya si buuxdana ay ula wareegi doonaan guud ahaan waddanka dhammaadka sannadkan laba kun afar iyo labaatan ayuu qorshuhu yahay in ciidamada saliibiyiinta admis ay soo afjaraan duulaankooda soomaaliya sidaba ay ku amreen dowladaha reer galbeedka ee maalgelinaya duulaankan oo lagu tilmaamay midkii ugu wakhtiga dheeraa ee ay ciidamo afrikaan ah ku tagaan waddan muslim ah maadaama ay kooxdu u muuqata mid aanan cagaheeda ku istaagi karin waxa ay codsatay ciidamo kale oo shisheeye misena huwan magaca howlgal kale oo cusub kuwaas oo ay shaqadooda noqon doonto ilaalinta amniga magaalooyinka waaweyn iyo xafiisyadooda muhiimka ah balse ilaa iyo hadda ma cadda sida uu noqon doono qorshahan caqabadaha ugu waaweyn ee ay wajahaysa xukuumadda filla soomaaliya ayaana ah in weli aysan hayn cid diyaar u ah maalgelinta howlgalkan cusub maadaama reer galbeedka dhaqaalahoodii ku dhisnaa ribada uu dumay taag dambena aysan u hayn fangaraynta duulaanna dhammaadkoodu uu yahay mid fashil ah aad buu mahadsiin walaalkan ilaas awkaasi ahaa warka subaxnimo waanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu